إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu alla qadaro aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka husingo xukun dil ah oo lagu fuliyey basaas u shaqaynaya maamulka koonfur galbeed ayaa shalay waxauu ka dhacay degmada buulafullaay ee walaayada islaamiga ah ee baay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa in ka badan shan boqol oo qoys raashin ugu qaybiyey degmada rabdhowre ee walaayada islaamiga ah ee bakool mid ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa soo jeediya tallooyin etoobiya looga hortegi karo damaceeda ku wajahan saylac nadaafad darro sababtay in masaajidda loo bixi waayo ayaa ka jirta magaalada mombaasa ee dalka kenya dowladda faransiiska ayaa sheegtay in ciidamadeeda duulaanka ku jooga dalka maali aysan sii joogi karin waddankaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijriguna waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka jamaadu thaani sannadda kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada warkiyo faah-faahsan howlgallo kala duwan oo lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxay ka dhaceen magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan katiibada maxamed bin maslama ee ka howlgasha gudaha gobolka banaadir ay qaybo ka mid a muqdisho ka fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka howlgalladu waxa ay ahaayeen dilal qorshaysan mid ka mid a howlgalladaas ayaa habeenkii xalay waxauu ka dhacay agaarka isgoyska saybiyaano ee degmada hodan waxaana lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaasoo ay horey mujaahidiintu uga sii qanimaysteen qorigii uu ku hubaysnaa sidoo kale isla banaadir maalintii shalay waxaa ka dhacay howlgal kaalamida oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka xaafadda bangale ee degmada dayniile ayuu ka dhacay waxaana lagu dilay askari lagu magacaabi jiray farxaan yuusuf nuur isagana mujaahidiintu waxay ka furteen qorigii uu ku hubaysnaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku soo badanayey howlgallada gaarka ah ee lagu dilayo mas-uuliyiinta saraakiisha iyo askarta ka tirsan dowladda federaalka dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka husingow ciidamada kenya ee ku sugan saldhigan ayaa waxay la kulmeen dagaal culus oo kaga yimid mujaahidiinta al-shabaab tafaasiil dheeraada oo ku aadan dagaalka ka dhacay husingow nama soo gaarin xukun dil ah oo lagu fuliyey basaas u shaqaynaya maamulka koonfur galbeed ayaa shalay waxauu ka dhacay degmada buulafullaay ee walaayadii islaamiga ah ee baay haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya nuun nowsan weyne mursal oo da-diisu ahayd soddon iyo afar jir ayaa lagu fuliyey xukun xaduriddo ah kadib markii lagu eedeeyey inuu wada shaqayn la lahaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashada duulaanka ku joogta gobollo ay ka mid yihiin baay iyo bakool xukunka ah ayaa ka dhacay degmada buulafuulay ee gobolka baay waana kan qaadiga maxkamadda oo sharaxaya qaar ka mid a falalkii uu ku kacay nuun nowsan weyne waxyaabaha lagu soo eedeeyey waxaa ka mid ah gacansaar dhow la lahaa ciidanka riddada ee dawaajid kadibna waxyaabo badan inuu u qabtay oo howlo ah howlahaas waxaa ka mid ah in nin soodigiisa oo ciidan wata inuu gurigiisa ku marsi qaaday xoolo uga gowracay ayagoo markaa dhuumaalaysanaya oo gaadaya mujaahidiinta muslimiinta ah ee xaafadahooda yacnii fasaxa ku jooga iyo xoolahooda hadday gee noqon lahay haddii kale kadibna ay la tagaan oo ay la aadaan meesha la yidhaahdo waajid midda labaad ee uu sameeyey waxay ahayd wuxuu soo tilmaamay ama soo hogaamiyey ciidamada hadda aan aan sheegayno wuxuuna keenay rag walaalaha oo mujaahidiin ah meelaha ay degganaayeen ay keeneen kadibna wuxuu u tilmaamay xoolahooda halkaas inay ku jiraan xoolo geela kadibna nimankii ee ciidanka hirdada ahaa ay meesha ka kaxaysteen oo ay geeyeen waajid sidoo kale qaadiga ayaa soo bandhigay xukunka ninkan iyo maraajicda loo cuskaday iyadoona lagu fuliyey marka ay maxkamaddu dhegaysatay eedda loo soo jeediyey nuunow iyo jawaabta qiraalka uu ka bixiyey kadibna ay maxkamaddu fiirisay shareecada ilaahay subxaana wa tacaala iyo kutubta laga alifay waxay xukuntay arrimaha soo socda kow falka uu ku dhacay nuunow ama falalka uu sameeyey inay yihiin mudaahara iyo mucaawana iyo kaalmayn nimankaasi ridada uu kaalmeeyey nuunow waxay maxkamadda ku xukuntay maadaama falkaa uu ku dhacay ee gaalnimada ee riddada ah in lagu oofiyo dil oo xaduridda ah waxaana xukunkaasi uu ku sugnaaday qiraal iyo oggolaasho isaga uu qirtay uu oggolaaday arrimaha lagu soo eedeeyey adilada loo cuskadayna waxaa ka mid ah qowl llahi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suuratu lmaa-ida aayadda kow iyo kontonaad waxaa kaloo ka mid ah adilada xukunkan loo cuskaday qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu albukhaariy maxkamadaha islaamiga ah ee hoostaga walaayaadka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliya xukunno kala duwan oo loo cuskado shareecada islaamka halka dowladda federaalka iyo shisheeyuhu ay wax ku xukumaan qodobo la qoray oo lidi ku ah diinta islaamka guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa in ka badan shan boqol oo qoys raashin ugu qeybiyey degmada rabdhuur ee wilaayada islaamiga ah ee bakool mahad cubeyd ayaa ka waramaya guddiga gurmadka abaaraha ee magacowday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaaray degmada rabdhuure ee wilaayada bakool waxayna halkaas ka qaybiyeen raashin iyo waxyaabo kale in ka badan shan boqol oo qoys oo ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen ayaa la gaarsiiyey gurmad raashin qaybin ah waxaana qof weliba ku soo aaday in ku filan goobta raashin qaybintu ka dhacaysay ayaa waxaa ka hadlay sheekh xasan yacquub oo ah mas-uul ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee ay magacowday xarakada
allahaasaan u mahad celinayaa marka hore waxaad ogaataan abaarta ilaahay baa keenay subxaana wa tacaala asaga keligiisaan abaarta naga saari kara adduunyada hadday gurmato abaarta nagama saari karto ilaahay baa abaarta naga saari kara ilaahay subxaana wa tacaala aan u laabano abaarta inay timidna sababay leedahay waa macsiyada iyo dulmiga iyo waxaa weeyaan waxa aan la nimid weeyaan ilaahay in badanoo badanna wuu cafiyey dembigii annagu aan galnay wax badanna waana la cafiyey intaan imtixaanka ah oo ta'diibinta ahna waana la ta'diibiyey ilaahay subxaana wa tacaala aan u laabano da'yari da'weyn rag iyo haween rabbi aan u laabano haddaan ilaahay u laabano subxaana wa tacaala ilaahay wuxuuna siinayaa aaran iyo roob nabadoon cabdulaahi ansaari oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka gedo kana mid ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa isaguna hadlay intaa markaan ka haro waxaan rabaa inaan saddex nudqoo yaryar idhaaho midda hore dadka muslimiinta ah wuxuu ilaahay ku waajibiyey inay isu naxariistaan oo isu ixsaanfalaan ooy wax isku taraan waxaad aragtaan in dad badan oo idinkaa la soo jamciyey ayadoo raashin loo qaybinhayo raashin bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid iyo timir iyo wamaa yeli taas waa naxariis ilaahay waana waajibka dadka muslimiintaa dhexdooda iska saaran hay-adaha ma keenin raashinkan u n d b na ma bixin w f b na ma bixin shayddaaniyo kalena ma keenin walaalihiin iyo wiilashiinna mujaahidiinta ah ayaa soo ururiyey oo soo diyaariyey oo gobollada soomaaliya oo dhan inta ay xarako ka xukunta saan oga qaybinhayo sidoo kale waaliga wilaayada bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa isaguna goobta kelimad ka jeediye runtii geelkamay barroogna degmada rabdhuure oo ka tirsan wilaayada islaamiga bakool mayna la kagiibihay raashin shan boqol qoys taqriiban iyo xarakad shabaal mujaahidiin raashin qiibiyahay tamaybalana jazaakum allahu khayran daaqdii raashineed ee xarakadaha dhiibti hana deerti insha allahu taala unuun laga doogni jazaahum allahu khayra aljazaa iidanan ka mahadnagaana wakhtijan haka eedi runtii marka mayba waa sanadkun walaa roob yarabaa isku jarti wadamada kuleel badan a isku jaro ilaahay subxaana wa tacaala noo dulqaada waana dunuubun kasbani waaye ugu dambayntii dadkii ay abaaruhu saameeyeen islamarkaana loo qeybiyey raashinka ayaa ka mahad celiyay deeqdan ayadeer nimda maaha
maxamed cali sagar haye maxaa lagu sii maanta raashinkana liisi muxuu yahay raashinku raashinku waa raashinkii la cunahayo oo noocyadiisa bari- bariis iyo bur haye tamar Haye.
sonkor haye waa ka saliid muku jirtaa aa saliid waa hilmaamay waa hilmaamay Ha- haye eh, Hoi maanur bdraale au faari lere.
haye intee roogda Inta roog rabdu riru.
haye kuwaran bageeka ma inla ka siiye Geke wa raashin adisi alhamdulillah alshukrulillah.
haye Ay kasi haye eh, muslimiinta oo guud rabdu re.
haye Yaay sii haye alhamdulillah alshukrulillah ilaahay aan ka mahadsan.
haye kuwaran ba farxadda Haa aad ii barwaago ilaahay aan ka mahadsan.
Haye.
Raashin adisi muslimiinta ay sii rabdu re lisi. Akri adduunyo ilka waan seen ka dawaaye.
dhowaan ayay ahayd markii isla wilaayada bakool gaar ahaan degmada buurdhuxle laga sameeyey gurmad raashin qaybin ah oo ay ka faa'iidaysteen qoysas badan
mid ka mid ah qoyaanada soomaaliyeed ayaa soo jeediyey talooyin etoobiya looga hor istaagi karo damceeda ku wajahan zaylac axmed daahir cali sow ayaa ka waramaya aqoon-yahan ibnu muflix oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ugu horeyn ka hadlay damaca itoobiya ee ku wajahan zaylac oo istaraatiiji ah waxa uu soo qaatay talooyin iyo tusaalooyin la xiriira sida itoobiya looga badbaadin karayo zaylac waxaana uu ugu horeyn fariin u diray xarakatu shabaabulmujaahidiin oo u soo jeediyey in itoobiya ay kaga hormarto zaylac oo halkaasi laga furo jabhado ka hortaga damaca itoobiya raggan mujaahidiinta ah een, meesha jooga inay ay ka fikiraan etoobiya intaysa meeshaa gaadhin siday ku gaadhi lahayeen etoobiya intaysa inac gaadhin siday ku gaadhi lahayeen oo jabhad looga furi lahaa haddii jabhad meeshaa laga furo oo halkaa jabhad ay ka bilaabato etoobiya gadaal bay u istaagaysaa sababtoo ah waxay leedahay haddii meeshan oo jabhad laga furay oo nimankaasi ku jiraan hadday dhahaan waan gelaynaa shacabkaa taageeri waana lagu jabahayaabay aaminayaan mana geli doonaan ibnu muflix ayaa talada labaad ee lagu badbaadin karo zaylac ku tilmaamay in soomaalidu isku raacdo oo ay ka soo horjeysato damaca itoobiya waxaa lagu badbaadin karaa dekeda zaylac aniga aragtidayda gaaban dhowr arrimood baa lagu badbaadin karaa dhowrka arrimood waxay tahay kow in la yidhaahdo gees to gees soomaalida dadka in la yidhahdo waa beentiin zaylac ma ogelin dhiig baan ka xignaa in la yidhaahdo oo meel kasta lala fadhiisto hadday taa dhacdo ma dhici karto etoobiya kuma dhici karto sababtoo ah etoobiya reer galbeed baa meesha ku hay reer galbeedna ma doonahayaan hadda in ay xasanad ka abuuraan soomaaliya waxay u diidan yihiinna waxaa weeye inay haddii nimankan xasanad la abuuro nimankaas mujaahidiinta lagu biirayaa haddii nimankaa lagu biirana cid iska joojinaysa ma jirto geeska kale waxa uu fariin u diray aqoon-yahanada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo horjeeda ajandaha iyo rabitaanka shisheeyaha ragga aqoon-yahanada ah aqoon-yahan ka hadlahayo professor maxaa layidhaha aan sida aqoonin oo hidna siraad iyaaka nastaciini dhahaya ma ahan Nas- eh, maxaa layidhaha iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciini dhahaya oo miin akhrinaya ma ahan waxaa weeyaan professor diinta ilaahay yaqaano oo aqoon-yahan aan ka hadlaya kaas weye ma ahan nimankan waxaa dhihi jiray professor soomaali yaqaanaya mujrimiinta waxba aqooninaya cilmaaniyiinta ah laadiniinta ma aha in la helo rag aqoon-yahanaa oo arrintaasi maqaala ka qoro faafiya meelo badan la gaadhsiiya nin dowladda maraykanka xilal ka soo qabtay ayaa dhowaan qoray qoraal uu kaga hadlayo damaca itoobiya ee ku wajahan zaylac isagoo tilmaamay in itoobiya ay qorshaysay in xoog ay ku qabsato dekeda zaylac gobolka ayaa waxaa ka jira loolan adag oo u dhexeeya ruushka shiinaha iyo maraykanka waxaana la aaminsan yahay in itoobiya qabsashadeeda zaylac ay u marayso shiinaha ama ruushka nadaafad darro sababtay in masaajida loo bixi kari waayo ayaa ka jirta magaalada mombaasa ee dalka kenya maxamed ciise ayaa ka waramaya dadka ku dhaqan magaalada mombasa ayaa ka cabanaya nadaafad dari baahsan waxaa si aad ah ay kaga jirtaa nadaafad darada xaafadda old town ee magaaladaas waxaana dadka ku dhaqan halkaas ay sheegayaan in bulaacado lagu soo fasaxay wadooyinka aysan xitaa aadi karin masaajida kulli waad aragtaan meesha sidii eh, sidii tahay oo wasakhda ee meel walba taalo sibajkuna uu dee qarxay waad aragtaan biyihii biyahan waana biyo caadi ma aha wax weeyaan waa waa najas masaajidna waa la joogaa magaalada mombasa ayaa ka mid ah meelaha ay ku dhiban yihiin dadka soomaalida ah warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda faransiiska ayaa sheegtay in ciidamadeeda duulaanka ku jooga dalka maali aysan sii joogi karin waddankaas haweeneyda wasiirada ka ah wasaaradda difaaca ee dowladda faransiiska ayaa sheegtay in ciidamada ka socda dalkeeda aysan sii joogi karin waddanka maali qiimo kastaba ha lagu bixiyo arrinkaas hadalkan ay warbaahinta ka sheegtay wasiiradda ayaa waxauu ku soo aadayaa xilli xiisad adag ay ka dhex aloolsan tahay isbahaysiga duulanka ku qaaday dalka maali kadib afgembigii dhacay bishii meey ee sanadkii labada kun kow iyo labaatanka wasiiradda ayaa sheegtay hadalkan xilli ay waraysi siinaysay idaacadda faranse inter waxaana dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska uu sheegay in xukuumaddiisa ay sii wadi doonto dagaalka ka dhanka ah muslimiinta ay kaga jiraan gobolka saaxil wasiirka ayaa carabka ku adkeeyey in xaaladda maali ay noqotay mid aan loo dulqaadan karin kadib afgembigii dhacay bishii mey ee labada kun kow iyo labaatanka wuxuuna walaac xoogan ka muujiyey xaaladda taagtarida ee haysata isbahaysiga ay horboodayso dowladdiisa ee duulaanka gardarada ah ku jooga dalka maali wuxuu intaas ku daray in baariis ay kala hadlayso saaxiibadeeda ku heliya duulaanka sidii wax looga bedeli lahaa xaaladda hadda ay ku sugan yihiin loona sii wadi lahaa dagaalka lagula jiro mujaahidiinta ka halgama saxaraha iyo saaxilka afrika faransiiska waxaa maali ka jooga ciidamo qayb ka ah waxa loogu yeero howlgalka la dagaalanka argagixisada xiisada u dhexaysa maali iyo saaxiibadeeda caalamka ayaana cirka isku sii sharirtay kadib markii milatariga uu ku guuldaraystay inuu qabto doorashooyin kadib laba afgambi oo ka dhacay gudaha waddankaas dowladda faransiiska ayaa ku hanti iyo ciidan beeshay duulaankeeda gardarada ah oo ay sanadii labada kun saddex iyo tobanka ku qaaday waddanka maali xukuumadda baariis ayaana ku calaacashay in dowladaha reer galbeedka ay ku hagradeen duulaankeeda cadowtooye oo ay ku qaaday mandiqada saaxilka afrika warkii subaxnimo saaka idaacadda islaamiga alfurqaanidii kaga imaanaya waa inaga intaa